haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii caweyska washington waxaa inoo haya wariyaheenna cabdixakiin maxamuud shirwac
kulan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah haddii a hore dhagaystay aad u maqashay fariin ay dabayluhu sidaan caawana waxaan idii hayaa fariin biyo hadda waa biye biyo ay sidaan fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen kadibna badda ayay soo raacsiiyeen waxaa kaloo aan idii hayaa oo aynu caawana ku wada caweyn doonaa xubintii aalabuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawanaynala caweyn doono fanaanka qamar suugaani dhaguhu ruux kale dhagaysani waa dhayuhu bashar kale ku dhayigagi waa dhiga adamiga kuldehani waa qoraxda dhalatana kuwaaga dhigi waa barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dhacdooyinka sida maalinlaha dunida uga dhaca ayaa ah kuwa midba midka kale ka daran tahay islamarkaana layaabkooda wata waxaana dhegaystayaal marka qofka uu la imanaya ama uu samaynayo dhacdooyinkaasi laga yaaba inaanu ka fikirin ama aanu sawiran karin markaasi saamaynta iyo weliba xiisaha ay mustaqbalka yeelan karto waxaana dhacda in sanad kasta dunida la diro malaayiin fariimood oo kala duwan kuwaas oo la diro iyada oo la adeegsanaya qaybaha kala duwan ee isgaarsiinta hase yeeshee waxaa xiise gaara dhaliya fariimo aan tiro lahayn oo dadka qaar ay badda ku ridaan amaba ay biyaha webiga raaciyaan iyagoo ilaalinaya inaan warqaduqyin fariimahaasi oo aan lahayn ciwaan gaar ah oo ay ku socdaan balse qofkii nasiibkuu ku beego inuu gacanta ku dhigo ayaa qaarkood ay xambaarsan yihiin sheekooyin nolosha la xidhiidha sida qof raadinaya qofkii uu nolosha la wadaagi lahaa mid olole ugu jira waxyaaba dunida ka socda oo uu rabo in wax laga bedelo qof noloshiisa iyo weliba waxyaabaha hiigsanaya faahfaahin kaga bixinaya fariintaasi uu dirayo iyo weliba kuwo kaloo aad u tiro badan oo la yaabkooda wata hase yeeshee waxaa xiisaha gaarkaa u yeela ayaa ah in fariimaha noocaan ah badankooda la helo muddo dheer kadib bogoga warbaahinta sida gaarkaa u daabaca dhacdooyinka xiisaha le lagu qoray dhacdo xiisaheeda leh oo ku saabsan fariin la diray muddo shan iyo soddon sannaa ka hor taasi oo si lama filaana looga jawaabay bal haddaba aan soo dhoweeyey cabdiqaadir maxamed mursal oo inoo haya halka fariintaasi laga diray wixii ay xambaarsanayd iyo weliba halkii ay ku dambaysay cabdixakiin sidaad la socoto sheekooyinka noocaana kala ah adduunyada aad ayaa looga xiiseeyaa waana wax inta badan dhaca ama lala kulmo marka arrintanna waxay la xiriirtaa maaragtay dad ayaa waxay sameeyeen fariin ayay intay soo qoreen ayay dhala ku rideen kadibna badda ayay soo raacsiiyeen marka fariintaasi ayaa muddo dheer socotay marka adiga marka fariimaha noocaasina meelo kala duwan ayay ka dhacaan ama laga helaa waayo cabdiqaadir waxaad sheegtay inay fariimahani muddo dheer ay socdaan dabcanna ay qaarada la qaaradbaabay iskaga gudbaan saynu naqaano sidee loo helay si halkee laga helay warqadan ama fariinta
warqadan dhalada ku jirta waxaa laga helay gobolka delwar magaaladiisa melton marka nin ka mida dadka doomaha yaryar oo maaragtay gacmaha lagu wado ee aan matoorka lahayn ku socda oo gacmihiisa yacni ku wada ama makaafadii ayaa waxa uu helay dhaladan runtii oo oo ay ku jirta fariinta marka kadibna fariintii ayuu la kulmay oo iyada marka isla dilwar ayaa lagasoo laga soo tuuray isla dilwar ayuuna ka helay waayahay masaafo inta laeg bay soo socotay se meel halkeeyuu ka helay intay u jirta warqadan wax badan maba soconinba sida warqadaha kale waxay tagaan ayaa lagu leeyahay markii xitaa warqadaha kale markii baddan oo kale laga tuuro pacific markii laga tuuro waxaa laga yaabaa in laga helo indian ocean oo kale ama ama ama ama red sea laakiin warqadan meel dheer maaysan tegin laba mile ayay soo socotay intaana badda waa ay ku jirtay marka kadibna ninkan ayaa helay waa garta laba mayl de wax saa si fogma maaha waa saddex kilomitr oo dhadhow sanadka la tuuray iyo weliba muddada ay kusoo jirtay fariintaasi biyaha waa muddo intee laeg muddo shan iyo soddon sannadood ah ayay warqaddan socotay waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid ah shan iyo soddon sannadood ee warqad socotay ayaa laba mayl oo keliya socotay markaad eegto halka laga helay warqadda iyo halkii laga soo tuuray waxaad is leedahay ma kala foga waa adiga saddex kilomitir oo kale markii kilomitir ahaan loo bedelo waan gartay bal fariinta cajiibka cabdiqaadir shan iyo soddonka sannadood biyaha kusoo jirtay ee weliba meel fogna aan laga helin maxay xambaarsaneed warqadaasi fariintaasi maxay ahayd warqadda ku qornayd
sidaa la socoto dadka marka ay fariimahaas qorayaan waxyaabo kala duwan ayay ku qoraan laakiin inta badan waxay noqotaa waxyaabo iyaga ay noloshooda uga hadlayaan haddii ay safar ku jiraan inta iyo weliba sababta macnaha ay ay yani u tuurayaan oo ugu weyn waxay tahay waxa waye inay noloshooda uga hadlaan ama meelaha ay joogaan marka warqadan waxaa ku qornaa laba qof oo ilmo adeera ah ayaa qoray oo iyaga noloshooda ayay kaga hadlayeen xitaa xayawaanka ay leeyihiin ay kaga hadlayeen sida eeyaha ama bisadaha guryaha u jooga marka waxaa kaloo ku qoreen qof kastoo warqadan hela fadlan adigana noloshaada nala soo wadaag iyo maaragtay waxyaabaha ku saabsan la xiriira noloshaada waan gartay qofkii warqadda helay iyo weliba dadkaasi warqadda qoray muddada shan iyo soddonka sannaa ka hor dib bay haatan u kulmeen muddadaasi dheer kadib siday isku heleen ama ay u kulmeen ninkan doonlaha ah markii uu warqadda soo helay ayaa waxa uu geeyey meel madxaf ah oo ku taala isla magaaladaas marka madxafkii ayaa warqaddii soo bandhigay iyo wixii ku qornaa kadibna waxay raadiyeen dadkii warqadda soo qoray madxafka ayaa isku keenay marka ninkii warqadda helay iyo dadkii warqadda soo qoray aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay cabdiqaadir maxamed mursal oo sheekadaasi inala wadaagayey inta aynaan dhegaystayaal u gudbin xubinta hal abuurka iyo heesaaga marka hore ayn wada dhegaysanno heesta lix kun iyo lix boqol ee codkooga tolmoon inagu soo gaarsiinayaan fanaaniinta salaad maxamed shardi salaad derbi iyo weliba saynab ega maxamed
kun iyo lix boqol iyo lixdan iyo lix baan kugu ladhay hayga laban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin hayga laban hayga leexan hana liicin hana laba haligdoonin ama libintaasiig ama labalis caashaqa nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno ama libintaasiig ama labalis caashaqan nafteeniyo jacaylkaba aan nabadgeliyayno isnabadgeliyayno
alla xodkiyo adduunkaba adduucan kugu laamaansho kugu ladhay
اللفلف الليالي الغالقين qaybkaba ana badgeliyeyno ana badgeliyeyno
aynu intaasi kaga soo gudubnay heestaasi codkooda sida wada jirka ay noogu soo gaadhsiinayeen zaynab ciga iyo weliba salaad derbi islamarkaana aynu barnaamijkeenna cawiiska washington hore ugu sii soconno markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi waryahayaga sagaal mustafa xasan nuur ay la yeelatay fanaanka qamar sugaani kaasoo uu kaga warramayo heesaa u qaaday iyo weliba dulucdooda waxaana dhegaystayaal idii kala bixi doonaa sagal iyo weliba qamar dhaguhu ruux kale dhagaysani waa dhayuhu bashar kale ku dhayigagi waa diga adamiga kuldhayani waa qoraxda dhalatana kuwaaga digi waa mahadsanid cabdixakiin waxaa toddobaadkani marti iigu ah fanaanka weyn ee da-da yar islamarkaasina fankiisu uu saameynta weyn ku yeeshay dhammaan geyga soomaalidu ay degto waa maxamed cabdi cabdilaahi waxaad isweydiinaysaan maxamed cabdi cabdilaahi waa kuma waa qamar suugaani kusoo dhawow caweyska washington ugu horeyn qamar waa kuma halkuu ku dhashay halkuu ku barbaaray halkeebaas uu fanka ka bilaabay waad mahadsan tahay walaashay sagal mustafe adigiyo bahda v o eba waan idinka mahad celinaya inaad barnaamijka nagu soo casuuntaan qamar taariikhdiisu mid sidaa u weyn maaha ama waqti dheer qaadanaysa waxaan kusoo barbaaray hargeysa waxaan ku dhashay deegaanka sanqoolo la yidhaahdo waxaan waxbarashadaydiina ku qaatay isla caasimadda hargeysa uun iyo barbaartaydii
fankana waxaad ka bilowday isla hargeysa fankana waxaan ka bilaabay isla hargeysa waqtiyadii kii halkaasaan insha allah maasha allah fankaagu aada buu markiiba uu qabsaday dhulka ay soomaalidu degto magaca qamar yaa kuu bixiyey muxuuse ka turjumayaa qamar suugaani siduu kuugu baxay magacan qamar wuxuu ka yimid markii hore wuxuu ka yimid qamar sanaaci markaa naanaystaydu markii hore waxay ahayd qamar sanaaci haye
asxaabtaydu deedna markaan ay arkeen inay hala abuurnimo yaroo imaan ereyayaro qorqoro isku dayo haddana dhan laxan iskaga yaro dayo haddana aan dhan codkiis kaga daya ay arkeen bay dhahaan waxaa kaga wanaagsan in qamar suugaani lagugu yaadho deedna siday iigu naanaysi jireen iyagu igu odhan jireen buu mago sidaa igu hirga qamar fanka hortii muxuu jeclaa inuu noqdo qamar wuxuu jeclaa fanka hortii inuu noqdo dhaktar caafimaad marar badanna waan isku dayay inaan noqdo qof caafimaadka aqoonu leh waxaan kasoo qeyb qaatay waxbarasho yani maxay ahayde gargaarka degdega ah oo kale iyo neersinka iyo waxyaabahaas waan bartay markii dambena imay suurtagelinaan sii wado oo hamigaygii fanka ayaa ka awood batay fanka miyaad jeclayd masigu kugu dhashay un ilaa yaraantaadii fanka ilaa yaraantaydii waan jeclaan jiray markii aan ahaa dugsiga hoose waxaan jeclaa ilaa markaas inaan heeso markaas waxaan hayay hal hees baan qayb weligay aan markaa hayay intaan yaraa oo aan mar walba iska qaadi jiray amarka ilaahay markay caruurta yaryarta badanaa ay soo kacayaan waxay jecel yihiin aflaamta hindiga ah heesaha ku jira dabeedna waxaan aada u dhagaysan jiray hees odhan jirtay ashini gori gori dabeedna heestaasaan iska qaadayaan arki jiray intoon meelaha beryar iskaga tiirsado yaraantayda dhegeystayaasha aynu ku yara hakino dhanka heesaha waxaan jecelahay heesta ugu horeysa inaan usoo qabto heesay dadku aada u wada jecel yihiin oo la yidhaahdo jacayl dhaxalgalay wax dhaamala waa dhaguhu ruux kale dhagaysani waa dhayuhu bashar kale ku dhayigagi waa diga adamiga kuldhayani waa qoraxda dhalatana kuwaaga dhigi waa
dhaguhu ruux kale dhegaysani waa dayuhu bashar kale ku dhayigagi waa digaa adniga kuldheehani waa qoraxda dhalatana ku waagidhigi wahaa dhaguhu ruux kale dhegaysani waa tayuhu bashar kale ku dhay igagi waa dhigaa admiga kuldhe ahani waa qoraxda dhalatana ku aagidhigi waa afkii duuniga dharaarcuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabawa ibnuhu erdhiilan marlaydihiwa ammaan ku dhigan hiskiidisiwa gaabeel ma quruxdaay dhammayn kariwa afkii duuniga dharaarcuniwa hurdana dhabarkii dhulkii qabawa ibnuhu kardhiilan dhamaydhihiwa ammaan ku dhigan iskiidisiwa gabeel quruxdhaay dhamaynkarwa cabka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadhef heliwa idhowmoye idhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa jacayl dhaxalgala waxdhaamalawa abka dhurmaya rabbiga dhimiwa kalsoonida dheer la dhiibi kariwa dhexdeenna naami kadheef heliwa aydhowmoye dhaflewa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa jacayl dhaxalgala waxdhaamalowa
waa hagaag dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo laabano heestaasi jacayl dhaxal gala wax dhaamalowa waa hagaag n qamaro waktiga aanad fanka ku jirin ama ku mashquulsanayn n maxaad jeceshahay inaad waktigaaga ku lumiso ama aada ku qaadato waqtiyada aanan howlaha fanka haynin waxaan jecelahay inaan waqtigay ku lumiyo daawashada ama akhriska waxyaabahaan anigu isleeyahay waxbaad ka faa-iideysaa ama inaan dalxiis ama goob cusub oonan hore u tegin soo tijaabiyo ama aan safar iska galo dhulka ah waxyaabahaasaan xiiseeya maasha allah halkaa dalxiiska isaga mid baan nahay n fanaaniintii hore ee waqtiyadii hore ma jiraa fanaan aada fankiisa jeclayd oo aada xiisan jiray haddiise uu jiro waa kuma
wuu jiraa dhowr wareysiyo horena ku sheegay waxaan fan ahaan jecelahay cumar dhuule inkastoon dee fankii hore o dhan wada jecelahay laakiin fanaaniinta waxaan ugu jeclaa cumar dhuule waa jacayla boodiya mid kanila aroore la adikaysan waaye asagayga reebe waa aadi daraada oo xalay anbinaya heestaasaa ka mid ahay aan adduunka joogaya salaam heestaasi cumar dhuule ayaan jecelahay inaan dhagaystayaal idinku nasiyo marka la isku soo noqdo wanaagsan
waa jacayla boodiya midka ilaa aroore la itaaldaree asagayga reebe wajacayla boodiya midka ilaa aroore la italdafee asagayga reebe waa aadi daraada waxlay antinaya waa aadi daraada waxlay antinaya aan adduunka joogin ha igeenin aakhiro aan adduunka joogin ha igeenin aakhiro hayaha ninacabeen adooniga adkaysan ayaan layaftuubin
heestaasi oo hore u qaaday fanaanka cumar dhuulle cali islamarkaana oo haatan codkiisa inagu soo gaarsiinayey qamar suugaani ayaana dhegaystayayaal u dambaysay barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan qaybo kaleoo ka mida waraysiganna waxaad ku maqli doontaan barnaamijyada caweyska washington ee soo socda tan iyo kulanti dambena waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
afadiyan ku qabay ha ii ubatayno ha isoo dhaaninankii aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shir waxaanu la socodsiinayay barnaamijkaasi caweyska washington